aradii baalladii caradii ku caratuurteen caradii nagala baxeen way gateen caraboorkaas ay ujeedaan ku shubeen meesha caraguduudaas oo dhoobaada isku beddeshay cid noo maqanna male gaadiidka lacagta dhismada waa laga qaadaa meel kasta lacag baa looga qaadaa dukaanladii waa laga qaadaa lacagta dhismaa cid wax loogu qabtana male cid wax noo maqanna male ilaahay ahayn waxaan ka codsanaynaa maamulka koonfur galbeed inuu arrintan wax ilgaar u yeesho magaaladu waa tan waa bullaacad cid u maqan male ilaahay mooye waa bulaacad baabuurtii maanta waa laga wajiida waa ujeedaa waxa halkaa laamika baa ku jira dameerka isku wajiid waa indhiina ku arkaa ninka dawriyashtiin
soomaaliya meesha gobolka shabeellada hoose degmada afgooya ugu dhaqaalaha badan waay cid kasta oo timaadana inay wax ka qaadato nugu cid wax geliso waan waayna ganacsato haddaanna qof kastoo yimaada lacag uu kaa qaadaa waxa inuu kuu geliyo diyaarku maaha marka waxaan maaragtaa dadka soomaaliyeed u sheegaa degmadan ina cid wax ka qaadama u cid wax gelisa la waayo sidaas daraaddeed inay ayaga isku tashtaan oo ilaahay ay tala saartaan oo cid ay ku tashanaya midna ayna jirin
maanta waxaa u taaganahay kolley wax caad saaran maaha waa wax isku waadaxa maftuux waay sababtoo ah degmada afgooya gaadiidka meel ay ka galaan meel ay ka baxaan way waayeen ganacsigii iyo gaadiidkii iyo caanihii iyo qudaartii saakay waxay taagan tahay bannaanka la geeya waa arkaysaa baabuurta meel walbay taagan tahay xiligaa lagu jiidaa gacantaa lagu riixaya dhibaatada keenta waa fahmi kartaan wax qabad la'aan degmadii wax qabad la'aan ayay ka qaylinaysaa saakay gaadidka wax in loo qabtaan koonfur galbeed iyo waxay qusaysay dhibaatada ka jirta midooda indhaha loo fashka